hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaaliyo labaatanka bisha februaayo sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamareeb iyo saraakiishii sare ee ururka ahlu sunna oo isu dhiibay dowladda federaalka ah ee soomaaliya qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku eegi doonno dood ku saabsan saamaynta baraha bulshada ay ku leeyihiin ardayda soomaaliyeed sanadadan dambe waxaa la dareemayaa saamayn aad u badan oo ay ku leedahay ardada oo khusaysa dhinaca fahanka dhinaca ardayga atenshinkiisu inuu kula socdo dhinaca maxaan ku rahda ardayga mooralkiisa aad bay uga muuqataa teknolojiyada hadda aadka loo isticmaalo oo weliba isugu jirta gabdho iyo wiilal heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
saraakiisha sare ee ururka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa saakay isu dhiibay ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya wax yar kadib markii ay xalay saqdii dhexe kadib uu soo gebagaboobay dagaal khamiistii soo bilowday oo u dhexeeya maleeshiyaadka ahlusunna iyo ciidanka qalabka side ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dagaalada labada dhinac oo sidoo kale ka dhacay magaalada guraceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan qof oo labada dhinac iyo rayidba isugu jiray siddeed iyo toban ka mid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada dhuusamareeb waryaheena gobolada dhexe ayaa kusoo warramaya in saraakiisha sare ee ahlusunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada dhuusmareeb hogaamiyaha ururka ahlusunna sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in mas-uuliyadda ammaankooda tan magaalada dhuusamareeb iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal mascuud maxamed warsame ururka ahlusunna ayaa muddo sanadaba ahbaa maamulayay magaalada dhuusmareeb iyagoo halkaasina dagaalo qaraar kula galay kooxda al-shabaab kadib sagaal iyo toban sano oo colaad ah wakiilo ka kala socda maraykanka iyo kooxda taalibaan ayaa lagu wadaa inay maanta heshiis nabadeed ku kala saxiixdaan magaalada dooxa ee dalka qatar xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeyo oo gaaray magaalada dooxa ayaa ka mid ah xubnaha goobjooga ka noqon doona munaasabadda saxiixa heshiiskan loogu talagalay inuu furo u noqdo wadahadallo dhex mara kooxda taalibaan iyo dowladda afghanistan taasi oo lagu dhammaynayo colaadda dalkaasi islamarkaasina lagu yaraynayo tirada askarta maraykanka ee ku sugan afghanistan oo haatan gaaraysa saddex iyo toban kun oo askari balse siddeed kun iyo lix boqol oo askari ayaa kusii baaqi ahaan doona afghanistan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu baaqay taalibaan iyo xukuumadda afghanistan inay fursaddan ka faa'iidaystaan isagoo xusay in haddii laga dhabeeyo kamira dhalinta waxyaabaha lagu heshiiyey ay taasi noqon doonto mid horseeda soo afjaridda colaadda afghanistan islamarkaasina ciidamada maraykanku ay dalkooda kusoo laabtaan madaxweynihii hore ee afghanistan xamiid karzai ayaa u sheegay laanta afghanistan la hadasha ee v o a inuu ku faraxsan yahay saxiixa heshiiska nabadeed uuna ku rajowen yahay wadahadalada kooxaha afghanistan inay si dhaqsa ah u bilowdaan wadahadallo dhex mara taalibaan iyo saraakiisha xukuumadda afghanistan ayaa lagu wadaa inay bilowdaan muddo toban cisho gudahood ah
warkaasina waxaad kala socoteen voice of america washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen waxaa soo gebagaboobay dagaallo tan iyo khamiistii ka socday magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba guriceel kuwaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maleeshiyada ururka ahlu sunna qaybteeda gobolada dhexe saraakiishii ururka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa hadda ku sugan madaxtooyada maamulka galmudug waxaana goordhoweyd hadlay hogaamiyaha ururka ahlu sunna sheekh shaakir hadda waxaa khadka si toos ah ugu jira wariyaheena gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda coladii ka taagneyd ee dhuusmareeb
bukhaari aad baad umacsan tahay xalay saqdii dhexe ayaa lasoo gabagabeeyey dagaalkii u dhexeeyey ururka ahlu sunna iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka galmudug dagaalkaas xalay dhacay ayaa ahaa dagaalkii ugu xooganaa ee dhacaa intii uu socday dagaaladii u dhexeeyey labada dhinac dagaalka kadib ahlu sunna waxay ogolaatay inay isu dhiibaan ciidamada dowladda gaar ahaan saraakiishii horay dhanka ahlu sunna uga gashay ciidamada dowladda federaalka uu hogaaminayo taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka generaal mascuud iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda saddexdii ama sagaalkii habeenimo ee xalay ee waadarkii ku dhaweyd ayaa lasoo gabagabayay dagaalka waxaana hogaamiyaasha sare ee ahlu sunna saaki laga saaray xaruntii ay deganaayeen ee ahayd halkii dagaalka uu ka socday waxaa hubkii iyo ciidamadii ay wateenna la wareegay ciidamada dowladda gaar ahaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dhuusamareed hadda waxa ay ku sugan yihiin xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb halkaa ayay shir ku qabteen hogaamiyaasha sarkare sida sheekh maxamed shaakir iyo macalin maxamuud waxa ayna sheegeen in hubkoodii iyo ciidankii iyo amnigoodiiba ay ku wareejiyeen taliyaha guutada shan iyo tobanaad generaal mascuud oo kamid ahaa saraakiishii horay dhanka ahlu sunna uga gashay dowladda federaalka soomaaliya xaaladdu way degan tahay dadkii dhuusamareed ka barakacay ayaa dib usoo bilawday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda inkastoo xalay ay ahayd saqdii dhexe dhuusamareed ay marti gelinaysay madaafiic dhinacyadu ay si weyn isu weygaarsanayeen madaafiicdaasi wax khasaare ah oo dadka rayidka ah kasoo gaaray ma jirin
inkastoo xilli dambe ay ahayd madaafiicda laisweygaarsanayay oo labada dhinac udhexaysay haddana dadka dhuusamareed horay ayay uga barakaceen oo ilaa shalay ayaa barako u socday waxaa lasoo warinayaa in madaafiic habow ah guryo ay ku dhacday xaafadaha qaarkood oo ku yaala degmada dhuusamareed ee waxyeela u dheysata dad rayid ah oo si teelteela ugu sugnaa xaafadaha degmada dhuusamareed qaarkood waxaa la ii xaqiijiyey in qof rayida uu ku dhintay madfac ku dhacay guri ku yaala xaafada waaberi oo kamid a xaafadaha degmada dhuusamareed sidoo kalena laba ruux ay ku dhaawacmeen
cabdiwaaxid waa tii uu sheekh shaakir maanta hadlay ma sheegay mustaqbalkiisa halka uu qaban doono inuu magaalada sii joogi doono inuu meel kale aadi doono ma ka hadla arrimahaas oo dhan
inkastoo ay sheegayaan in ay tanaasul u sameeyeen danta shacabka haddana dagaaladii dhacay waxay ahaayeen kuwa looga itaal roonaaday danka ahlu sunna oo si awood ah loogala wareegay halkii ay deganaayeen sheekh shaakir iyo macalin maxamuud midkoodna ma uusan soo hadal qaadin shirkii jaraa'id ay qabteen kuma aysan soo hadal qaadin mustaqbalkooda siyaasadeed iyo halka ay rajeynayaan in ay ku noolaadaan balse waxa ay xaqiijiyeen oo keliya in mas-uuliyad ay ka saaran tahay generaal mascuud hubkooda iyo naftoodaba ay ku aamineen aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq waryaheena ku sugan gobolada dhexe waxaana uu inooga waramayey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada dhuusamareeb cabdiwaaxid aad baad u mahadsan tahay
waa tahay aan kusii soconno qeybaha kale ee barnaamijkeena haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka madasha waxaan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa saameyn nooceeya ayuu ardada ku leeyahay xilliyada ay waxbarashada ku jiraan baraha bulshada barnaamijka waxaa igala qaybgelayaan agaasimaha ururka madasha dhallinyarada ee mandis cabdiraxmaan nuur yuusuf iyo gudoomiyaha ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso iyo mid ka mid a macalimiinta iskuullada magaalada boosaaso wax ka dhiga oo lagu magacaabo fu'aad cali gaani ugu horreyn waxaa barnaamijka kusoo dhoweeyey agaasimaha madasha dhallinyarada ee mandis cabdiraxmaan nuur yuusuf sidii looga wacyigelin lahaa bulshada ee saameynta xun ee uu abuuri karo maxaanku yidhahda isticmaalka baraha bulshada loona dhiirigelin lahaa opportunitiska tirada badan ee laga abuuri karo maxaanku yidhaahdaa baraha bulshada sida youtube-ka facebookga twitter-ka iyo maxaanku yidhaahdaa baraha kala duwan ee bulshada iyo ugu dambeyn sidoo kale sidii maxaanku yidhaahdaa bulshada guud ahaan faham buuxa looga siin lahaa maxaanku yidhahdaa dhibaatooyinka iyo wanaaga badan ee uu leeyahay maxaanku yidhahdaa baraha bulshada guud ahaan waaya barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah mid ka mid a macalimiinta iskuullada magaalada boosaaso fahad cali gaani fahad kusoo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada saameyn xiliyadaad wax u dhigaysaan ardada ma ku leeyahay isticmaalka baraha bulshada ama xiliyada waxbaranaya oo fasalada ay ku jiraan bismillahi raxmaan raxiim aad baan uga mahad celinayaa qabanqaabiyaha barnaamijkan madasha waxyaalaha tiknolojiyadda layihahdo haddaan soo qaadano iyo waxbarashada xiriirka ka dhexeeya oo ardada ay ku leedahay waxaa weeye sanadadan dambe waxaa la dareemayaa saameyn aad u badan oo ay ku leedahay ardada oo khusaysa dhinaca fahanka dhinaca ardayga attentionkiisu inuu kula socdo dhinaca maxaan ku rahda ardayga moralkiisa aad bay uga muuqataa teknolojiyada hadda aadka loo isticmaalo oo weliba isugu jirta gabdho iyo wiilal haddaan usoo noqdo ardadu markay xiisadaa ku jiraan dhibaatooyinka laga dareemaya waxaa ka mid ah arday xiisada kalaaska fadhiyo oo aad cashar u sharaxayso baad dareemaysaa mise wuu hurdaa ama wuu luloonayaa haddaad weydiiso waxa uu luloonaya wuxuu dhahaya xalay baan soo jeeday oo soo jeedkaas wuxuu noqon karaa inuu teknolojiyadda iyo facebook iyo youtube iyo filimaan iyo wax noocaasa daawanayay waxaad kaloo arkaysaa ardayga isagoo kalaaska dhex fadhiya inaa teeshikiisu maqan yahay oo ku mashquulsan yahay waxaan ahayn waxa meesha ka socda uu ama ku hadlaayo whatsapp uu qof fariin uga diraayo inna uu weytin ku jiro oo fariinta jawaabteeda uu sugayo marka wiilasha iyo gabdhaha waxaa aad effective u ah weliba hadda oo aan moodaa inuu ku sii badan yahay inay dumarka yihiin oo dumarku aad ay effective uga yihiin oo saameynta badan hadda iyagoo ku dhaceyso riisanna jiro awgood iyagoo u saaxiiba in gabadhu markay mobilka haysto aan la arki karin oo xijaabka uu qarinayo halka wiilka markuu mobilka isticmaalayo kalaaska macalinku uu arkaya laakiin gabadhu dhar baa waaweyn bay sidataa airfon bay dhagaa gashanaysaa lama dareemi karo waxay ku jirtaa ama khadjaad bay ku jirtaa oo whatsapp bay ku hadlaysaa ama si kale bay qoraal u diraysaa marka hadda waxaa moodaa saameynta ugu badan inay ku leedahay xagga gabdhaha oo aada uga muuqato waxbarashadooda oo aad arkto gabadh kalaas ku jirto oo absent maynana maskaxdeedu maqan yahay waxa aa ka sheekaynayso iyo waxa la sharaxayo midna aan ka warhayn laakiin waxay ku jirtaa kool ay dirayso iyo mid ay ka jawaabayso inay ka jawaabto inay dirto marka saameyntu way badan tahay oo ardada waxaa weye waxa kaloo meesha ka baxay wixii xiftinta la dhihi jiray ardaygu laba erey ma xiftinayo hadda waxaad hadda u sheegto hadda haddaad tiraahdo maxaa cashirka ka hadlaayay xiftintii barnaamijkeeda wuu dileyd gareeyey oo ardayga maskaxdiisa waxay waa jaam hal erey meel uu ka qaadi karo oo ka bannaana ma jirto xiftintii meesha way ka baxday waxaa kaloo meesha ka baxday firfircoonida ardayga inuu firfircoon yahay oo dadaalo waadna ka dareemi kartaa hadda waxaa waxbarashada aada ugu fiican oo dadaalka ugu badan ku fiican waxa weye dadka danyarka ah oo wiilal iyo gabdho iyagana riisonka ay ugu fiican yihiin waxaa weeye mobilada isticmaalaan oo kuwa yararka aan khadka lahayn badanaana guriga markay tagaana kuma ma haystaan waxyaalaha teknolojiyadaas tv-ga iyo mobilka iyo waxa la halmaalaan marka saameyn badan buu ku leeyahay labada dhinac waxaa noqoto positive iyo negative marka waxaan aaminsanahay in aad ay daciifu tahay maskaxdii ardada hadda soo koraysa oo teknolojiyadda kusoo kortay oo hadda xiliyadan la jaan qaadaysa ayahay waa mahadsan tahay mid ka mid a macalimiinta ayuu ahaa ee wax ka dhiga iskuullada magaalada boosaaso gudoomiyaha ardada jaamacadda badda casi magaalada boosaaso shaakir xaaji cabdulaahi shaakir waa maqlaysay macalinku wuxuu ka dhawaajiyay in ardada xilliyada wax baranayaan ay aada ugu mashquulsan yihiin isticmaalka ee baraha bulshada maxaa noo sheegi kadhaa xilliyada isticmaalaan iyo sida ay uga faa'iidaystaan dhallinyaradaasi maxay tahay marka laga hadlayo baraha bulshada waxaa loo yaqaan social mediaha sida facebook twitter instagram ama social mediahiisa kale qaybihiisa kala duwanba innaga ka soomaali ahaanba wuxuunu soo gaaraan filaya shantii sano tobanka sano u dambeeyey oo saameyn zaa'ida ku yeeshay marka markaan ka hadlayo dhinaca aqoon-yahanka waxaa is leeyahay markaan ka firiyo faa'iidadiisa faa'iido badan buu leeyahay because ardaygu waxaa la lahaa caalamka world tendi wuxuu jeestay technolojiyadda informationkii iyo researchadii iyo buxuuhaadka uu diyaarinaya ardaygu ama raadinayay wuxuu si sahal uga helaya khadka isagoon meel badan iyo muxuu ahaa dayac badan uusan muxuu qabin sidoo kale saameyno badan buu leeyahay oo faa'iido leh tusaale ahaan qofka aqoon-yahanka ama dhallinyarada ahi wuxuu ku helaya halloo kalsooni yani wuxuu ku heli karaa wuxuu kusoo bandhigi karaa informationkiisa iyo xogtiisa ama fikradaha ama talaadka guuxaysa taasoo hadhow maangal u noqonaysa dadka ay khusaysay ama soo dalbanaya ama qaadanaya ama dhiirigelin u sameynaya faa'iidooyin badan buu leeyahay waxaa ka mid a ardaydoyga jaamacadaha dhiganaya ama jaamacada ama iskoolba dhiganaya inay samayn karaan hal online marketing muxuu ahay ku gudbin karaan ama ku xayeysin karaan badeecad ama alaaba iibinayaan marka waxaan aaminsanahay faa'iidadiisa badan marka loo fiiriyo khasaaradiisa in aada looga faa'iidaysto oo dhinaca badan laga faa'iidaysto maxaa ahaa faa'iidadana aad baan u boorinaya una bogaadinaya waxaa ka mid a xilligada ay diyaarinayaan tusaalahaan ardada jaamacadaha qaljabin oo kale buug buugga ay difaacanayaan oo kale waxay aada uga baaraan goglaha iyagoona isagoo dhammaystiran ama isagoo haafa ama isagoo muxuu ahaay qormoqoraal ku habboon ciwaanka uu diyaarinayo uu heli karo sidoo kale wuxuu u sahlayaa inuu ka caawiyo muxuu ahaay technicianka u baahan yahay hadba haddii loo diro playstation hadda haddii loo diro assignment loo diro wuxuu si sahlan uga daalacan karaa khadka sidoo kalena muxuu ahaay social media wuxuu ku fiican yahay waa goob wax walba ka helayso wax walba soo kordha technolojiyadda meesha aad ka helayso aad kala soconayso waxaan dhihi karaa wuxuu ka dhigay adduunkii qarya saqiira meel kooban fu-aad cali cabdulaahi gaani waa aragtaa guddoomiya ardada jaamacadda wuxuu ka dhawaajiyay in ardadu xiliyada loo diro imtixaanaadka ay si fudud uga heli karaan baraha bulshada ama social mediaha marka soo ma jiraan cashiro lagu qoro sabuuradda ama loo yeeriyo ama bugaaga ay wataan oo ay ka heli karaan intay gogolaha ka baari lahaayeen bugaagta wax ku dhigaan horta faa'iido inuu leeyahay layskuma hayo laakiin anuu xogta aan hayo waxaa weeye ardayga isagoo aan kombyuutarba aqoon u lahayn inuu social media isticmaalo example hadda innaga puntland markaan usoo noqonno saddex labadii sano u dambeeyey saddexdii sano u dambeeyey waxaa lagu daray maadada kombyuutarka riisanka loogu darayna waxay ahayd in ardadeennii markay tageen scholarshipkii la siiyey etoobiya suudaan ardaygii secondary ka baxay uu prestation diyaarin kari waayo dabadeedna ay soo istaageen jaamacadihii scholarshipka siin jiray in ardada ama naga daayaan puntland ay ardada joojiso ama kombyuutar lasoo baro xirfadaas sidaa daraaddeed labadii sano u dambeeyeyba hadda lagu daray maadada kombyuutarka marka waxaa moodaa kombyuutarka iyo social media waa different way kala duwan yihiin arday social media siduu doono isticmaali karaa baan kombyuutarka laba eri ku qori karin waa garanayn marka dadka wax ka faa'iidaysanaya waa dadka aqoonta u leh kombyuutarka yaqaana sida wax loo serjigarayo yaqaana laakiin ardayga mobilkiisa keli ah la tacaamulaya facebook iyo whatsapp iyo twitter iyo instagram wuxuu kusoo qorayo aan wax kala raadsanayn oo fiirinaya marka negative iyo positive labadaba way leeyihiin ama intuu sawir iska qaado dad kale u diraaya ama daawanaya sawiro dad kale soo direen oo xataa aan hal eri ka faa'iidayn way kala duwan yihiin tictokba hadda soo baxda waxay ku leeyihiin isaguna waa imaaraadka iyo meelaha gaarka lagula tacaamula marka anigu waxaan aaminsanahay ardada secondary markuu joogo iyo markuu jaamacad joogo waa kala labo ardayga markuu secondary joogo tootaliba social media wax faa'iida uu ka helaa ma jirto sababtaa buugta uu casharada ka diyaarsanayo waa buug diyaarsan waa buug maxaan ku rahdaa taalla iskuulladu waxay leeyihiin library badankood oo way haystaan ama buugtiiba ardada loo qabiya markay fanfoor yihiin laakiin ardada ka faa'iidaysa waa ardada jaamacadda heerka marka ay gaaraan oo kombyuutar dhigteen oo research samaynayaan oo maxaan ku rahdaa buug difaacanayaan laakiin arday generationa oo secondary soo gaaray tootaliba wuxuu ku keenayaa saameynta negativeka uu ka qaadanaya social media positive isagu badana kama helo agaasimaha madasha dhalinyarada ee mandis waxyaalaha ugu badan oo oo maxaanku irahda feedbacga ah oo hadda aan gacanta ku hayno waxaa ka mid ah in marka hore bulshadu ay faham buuxa ka heshay sababta aan u qabanay platformkaas ayay ugu weyneedba inay bulshadu faham buuxa ka qaadato social media muxuu yahay muxuu wanaag leeyahay muxuu xumaan leeyahay muxuu opportunities abuuri karaa muxuu challenges keeni karaa intaba sidoo kale in bulshada la fahamsiiyo maxaan ku yidhahdaa qofka personal attitudekiisa laftigeeda inuu saameyn ku yeelan karo social mediaha sida warbaahinta laftigeeda loo warbaahinta ambaraha bulshada sida loo xakamayn karo cidda xakamayn kadha maxaanku yidhahdaa ilaah beerka beenle iyo qofka shaksiga ah maxaanku yidhahda soomaaliga ah saameynta uu ku yeelan karo intaba waayo waa mahadsan tahay gudoomiyaha ardayda jaamacadda ee badda casi magaalada boosaaso shaakir ugu dambeyntii gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay dhalinyarada waxbarata ardayda jaamacadaha iyo iskuullada waqti intee leeg bay siiyaan isticmaalka internetka saa daraaddeed waxaan aaminsanahay inuu saameyn wuxuu ahaa togan ku leeyahay sidoo kalena isticmaalka baraha bulshada marka soomaaliya loo fiiriyo oo saameyntiisu aad u badan tahayna aada loo isticmaalo xiliyada firaaqada leeyahay
macalin fu-aad waxaa ka dhawaajisa daay in haweenka iyo dhalinyarada isticmaalka baraha bulshada xiliyada galaaska ay u badan yihiin gabdhaha mayna iskuullada ka jirin in ardayga markii uu soo gelayo galaaska xiisada ugu horeysa ama subaxii ama galabtii in macalimiinta aad ku amarsiisaan adoo kamid a macalimiinta magaalada boosaas wax ka dhiga in ardayda moobiladooda ay guryaha uga yimaadaan ama inta xiisadooda ay socdaan aad ku haysaan xafiisyada iskuulka ee maamulka horta mobilka wuxuu ka mid noqday basic nerska ay bulshadanu isticmaasho ardayga horey baa laisugu dayey ilaa shan jeer lix jeer baa laisku dayey in ardayda moobilka laga reebo waxay noqotay caqabad sababtoo ah ardayga wuxuu kustaa lacagtii uu bareega ku isticmaalayay wuxuu ka wacayaa gaarigii tagsigaha uu raacayay isagii la-aantii maba socon karoba moobilka marka macalimiinta caqabadaha ugu weyn oo haysta weeye haddii la isku dayo in iskuulka moobilka laga joojiyo meel lagu ururiyana dee kun arday laga ururiyey midba mid nooca buu sitaa hadhow marka lasoo daayo mid kasta wuxuu qaadanaya mid aanu lahayn ama kiisii mid ka fiican caqabado iyo jaanaj baana ka imanaya meesha oo waxa weeye aan la xallin karin oo konflict badan abuuri kara moobilka wuxuu ka mid yahay nolosha caadiga ah ardayga si kasta waa la sameeyey lagama qaadi karo sababtaa bareegiisibuu ku sitaa gaariga tagsiga uu raaciyo ka wadaa waalidka waxay ku leeyihin ilmihii baan ka waceennaa haddaad ka qaado oo ganax ku dhaco ardayga shanta cisho laga hayo toddobada cisho laga hayo isagii oon ku iman baadan waalidka ka ammaan helay wiilka moobilka hala soo siiyo waa saaqidayaa waa kala xiriiraa meeshuu la socdaan ka warhayaa waxaa moodaa g b ku xiran inuu yahay ardayga oo waalidka iyo ardayga u dhexaya moobilku waxa kale oo tusaale ahaan usoo qaadanayaa social mediaga waxyaalaha hadda soomaaliya ka jira aadka ugu qoslo waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa laba qof oo walaala ah oo guri wada jooga inaana wada hadlayn guriga marka wada baxayaan laakiin goorma wada hadlayaan marka social media oo online laga dhigto markaa bis lawada hadlay warigaas tan fiican tahay inta kale dhan wada hadlay maanta gurigaa lawada jooga waa layska warhayay walaalka waxa laga yaba inaanu salaamayn laakiin goorta online ku arko bis unbuu salaamaya inta kale ma salaamayo marka challenjiga meesha ka jira waxa weeye ardaygii bulshada wixii oo dhan waxa weye social media waxay u haystaan in qofba qofka uu ka isticmaalo ka ilbaxsan yahay waxa kaloo ay aaminsan yihiin hadda idaacadihii iyo raadiyowgii la dhegaysan jiray wixii waa layska daayay qofka war kasta uu rabo noocu damba ha noqdo wax kasta wuxuu ka helaya social mediada wuxuu ku dhacayaa comment baan saaray like baa lay saaray sawir baan soo geliyey intaasu sawir baan gelayaa waxa ka daran social media isticmaalkeeda sawirada la iska qaadaayo oo ardayga waxa laga yaaba meel fiican marka uu helo ama jaanis u helaba in mise sawir buu iska qaadaya sawirkan uu iska qaadayo sababta iskaga qaadaya ma aha inuu isagu u baahan yahay laakiin wuxuu ku leeyahay sawirkii aan shalay dhigay waxa ka commenti badnaa kaan maanta dhigay oo wuxuu fiirinaya wax attraction leh wax soo jiita haddii kalaaska wax yar ka dhacaan wax kastaas one second baa la dhigayaa laba qof haddii wada hadasho qof baa sawir ka qaaday markiiba baraha bulshada la dhigaya marka waxay moodeen si indirectay bu isticmaalayaan oo ardaydii caqabad ku ah oo waalidkii iyo iyagii isku dhibban yihiin oo xataa gabdhaha markaan waalidka waraysanay waxaa laga yaabaa markaad u sheegto oo mid ganaaxdo oo waalidka u yeerto inay ku tiraahdo gabadhaas weliba dumarka u badan yihiin markay timaadadii qol xiranaysaa cunada waa loo geynayaa ka bixi mayso qolka moobilkaasa jaajka ugu jira cid is arki maayaan moobilkaas ku mashquulsanta caqabadaha kaloo aadka u daran waxaa ka mid a markaan iskuullada joogno in ardadii oo dhan ay rabaan safka hore iskuulka oo ay timi in ay side effect ku qaadeen indhihii inay saameyn kaga yeelatay oo arday kastoo ku leeyahy hadaan gadaal fadhiyo macalin waxba arki maayo oo arday kasta uu rabo kursiga hore inuu fadhiisto gadaal hadduu saddex kursi ama afar kursi gadaal tago uu ku dhahay macalindhaa waxba kama arko oo digrii dartii loo wada qoray waxaasoo saameyna waxa keenay social media iyo moobiladan la isticmaalayo oo weliba maxay ku isticmaalayaan iyagoo waalidkood ka dhuumanaya oo isqarinaya bay qolka intay leerka damiyaan isticmaalaya markaasaa iftiinkii baa ku dhacaya indhihii buu nuurka ka qaadaya shan habeen lix habeen goortu isticmaalo waxaa nagu dhacay inaga sanadkii hore oo kale markii imtixaanka santareyska la gelayay ardaydii aanu ku xisaabtamayno oo islahayn kaalimaha iyo tartan bay idin gelayaan in arday ka mid ah markuu maadadii kuwaad galay uu maadadii labaad intaan la soo gelin isagoo soconaya uu jooga ka dhaco haddii dhakhtar baa la geeyey meel baa la geeyey haddii la wareystay oo xaaladiisa warka laga helay waxaa la mooday in xanuun degdeg ugu soo dhacay markii isaga la wareystay waxa uu sheegay in uu habeenkaasoo dhan ku soo jeeday barnaamij facebooka oo uu kala hadlayay qof hindiya jooga exaamka sida loo galo iyo sida loogu guulaysto iyo waxyaalahaasoo dhan barnaamij noocaas uu ku jiray ninkii waxa dhaafay ilaa saddex maado afar maado baa dhaafay oo uu intuu jooga ka dhaco indhii madoobaadeen wareero xaaladiisa khatar gasho dhakhtar la geeyo la cabiro mise dhiigga ku jira ejbigiisaba waxa weye waa wax ka yar sigis oo aad uu naftiisa halisu geliyo intii haddii la weydiinaya soo jeed iyo baraha bulshada waxyaalaha noocaasa uu ku isticmaalayay marka aad bay ardada hadda ugu dhiban yihiin hadday indhaha tahay hadday maxaan ku dhaha moralkoodii tahay hadday xifdintii tahay intaasoo dhinacba ardadii wuu maxaan ku dhahdaa way way ka haligay social mediahu iyagoo u haysta inay wax kale ilbaxnimo yahay oo maxaan ku dhahdaa faa'iidana uu yahay ardaygu marka uu qof lambarka weydiisanayo xataa waxaa la gaara heer ah qofka in la dhaho lambarkaaga taleefonkaaga ii sheeg goorta taleefonka qofka u sheego uu dhaho kee whatsappka ku isticmaasha ama kan miyaa ku leedahay ama kee instagram ku isticmaashaa oo aan la rabin qofkii in taleefon ahaanba loo waco haddaan khadka laga wicin iyo haddaan whatsappka laga wicin labadaa midkood inay ka fiican tahay khadkii caadigaa loo wici jiray way dhici kartaa way jiraan dad waalidkood maqan yahay oo faa'iido yar ka helaya oo maxaan ku rahda halkii taleefonka lacag badan kaga bixi lahayd ay lacag yar whatsappka ay ka isticmaalayaan oo waalidkood ay kala xiriirayaan laakiin waxa badan inta uu dhibta u geysanayo iyagoo aan gaarin xilligii noloshooda ay ka faa'iidaysan lahaayeen
waa tahay barnaamijkaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa barnaamijkii madasha dhallinyarada magaalada boosaasan waxaa inoogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf haatanna qadarka inoogaga haray idaacaddeenna bal aan ku nasanno codka fanaanka axmed cali cigaal
codkii baxsanaa ee fanaanka axmed cali cigaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan soo saaristii bashiir abeykar cabdilaahi tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa
nabadgelyo saacadday tahay iyo markii la helaye isku soo hagaage habeengeeyowo ku heraaran doxada ligay u lahay